subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idinayna kuwooda ugu waaweyn shirka golaha wada tashiga qaran ee ka furan magaalada beedhabo oo galay maalintiisa labaad ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu ka doodaya qodobo xasaasi ah shir lagaga hadlaya amniga caasimadda iyo la dagaalanka maandooriyaha oo xalay ka qabsoomay magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya oo kulan gaara la qaatay safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya howlgal lagu soo qabtay burcad isbaaro dhigataa inta u dhexayso tardooh iyo xaafooley ee gobolka hiiraan oo lagu sameeyey qeybo ka mida gobolkaasi shir sanadeedka guddoomiyayaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka shabeellada hoose oo ka furmay magaalada baraawe dibadana waxaa ugu daroon duufaan xoogan oo dalka malaawi ku dishay saddex boqol iyo konton ruux
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay akhyaartana dhegeysataay saakay waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha saddexaad maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan warkii oo dhan haddii aan ku bilaabno shirka golaha wadatashiga qaran ayaa maanta waxuu galayaa maalintii labaad oo xiriir ah iyadoo madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay ka hadlayaan qodobo xasaasi ah magaalada beedhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uu shir ugaga socanayo golaha wadatashiga qaran ayaa shirka maanta waxa uu galay maalinta labaad iyadoo ay qodobo markaasi muhiim ah madaxdu ay kaga hadli doonaan qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ee shirka goobjoogka ka ah shirkan ayaa waxaa ka qeybgalayo madaxda golaha wadatashiga qaran sida ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi bare ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax jaamac madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo ah martigeliyaha shirka madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gudlaab xuseen madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed salaam madoobe iyo midka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor gudoomiyaha gobolka banaadir handuuqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale inta badan shirkan waxaa diiradda lagu saarayaa maanta mar kale saddex qodob oo kale ah qaabdhismeedka amniga qaranka hanaanka federaaleynta maaliyadda doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed sidoo kale waxaa shirkan lagu soo qaadi doonaa arrimaha siyaasadda dastuurka iyo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab dhinaca kale waxaa shirkaasi ka maqan maanta maalintii labaad oo xiriira madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni oo ka baaqsaday inuu ka qeybgalo shirkan waxaana warar la helaya ay sheegayeen in madaxdu iyada way puntland ka maqan tahay shirka golaha wadatashiga qaran maanta mar kale ay gorfeen doonaan arrimaha hortabinta leh gaar ahaan qodobaday ugu waawen yihiin arrimaha federaaleynta maaliyadda dalka geesta kaleetana shirsannadeedka guddoomiyayaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa ka furmay magaalada baraawe sida uu faahfaahinta hamuurtan ku eegayo waryahayaga ibraahim maxamed mayow
ay hogaaminayeen guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan calinajax iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda koonfur galbeed ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada baraawe oo xarun u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya safarka guddoomiyaha gobolka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waxaa qayb ka ahaa guddoomiyaasha degmooyinka gobolka shabeellada hoose oo ka qaybgeli doona shir sannadeedka guddoomiyaasha degmooyinka iyo gobolka shabeellaha hoose waxaana degmada ku soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baraawe iyo maamulka magaalada waxaana mas-uuliyiintan ay ka qaybgeli doonaan shirka sannadlaha ah ee degmooyinka gobolka shabeellaha hoose oo looga hadli doono caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada ugu horreynna waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha maamulka magaalada baraawe oo wafdigan magaalada ku soo dhoweeyey waxaan leenahay mas-uuliyiin soo dhowaada caasimaddii koonfur galbeed ku soo dhowaada hadduu ilaa yidhaahdane si guud waxyaabaha looga hadli doono iyo arrimaha uu quseeyo kulankan qiimaha badan iyo shirkan maalmaha soo socda ka dhici doona caasimadda waxaa inoo faahfaahin doona hadduu ilaa yidhaahdo guddoomiyaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiyiinta dowladda koonfur galbeed maxaad maxamed ciise ayaa dhankiisa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ku ammaanay muhiimadda uu ku bixiyey in shirkan uu qabsoomo
waxaan soo gaarin maanta degmada baraawe runtii shirkii labaad waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo inaan lagu qabto shirkii guddoomiyaasha degmooyinka oo horab loogu qabtay degmada marka maanta waxay nasiib u yeelatay caasimadda ee degmada baraawe in lagu qabto waxaa maadaas iskale ilaaha mahad iska leh waxaan- waxayna u sugnaatay runtii sida ay isku xiran yihiin maamulka gobolka iyo guddoomiyaasha degmooyinka waxaa lagu gaaray isku xirka iyo wada shaqaynta runtii koonfur galbeed waxa waaye saddex gobol gobolka shabeellaha hoose waxyaabaha ka socda horumarka ka socda waad u jeedaan ee qaabka uu u socdo awood qaybsiga nidaamka uu ku socdo runtii waxaa mahaddaas iska leh guddoomiyaha gobolka ugu horeeyo iyo maamulka degmooyinka kulligooda mahaddaas iska leh ugu dambayn guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa si guud ugu faahfaahiyey waxyaabaha looga hadli doono shirka maanta ka furmay magaalada baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya Ee, degmada waxaan usoo gaarnay ee, in lagu qabto shirkii labaad ee sanadlaha ahaa guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka ee, oo ay wasaaradda arrimaha gudaha ay korjoogteyn ku leedahay ee, inuu ku qabsoomo degmadan wax loogu talagalay oo looga wada hadlaayana waa een, sidii adeegyada bulshada loo gaarsiin lahaa dhammaan ee, degmooyinka gobolka shabeellaha hoose kuwa xurta ah kuwa aan xurta ahayna qorshe loogu samayn lahaa sidii dadkeeda looga xoreyn lahaa cadowga ee khawaariijta al-shabaab sanadkii hore ee labada kun labaatan iyo labada ee shirkan waxaan ku soo qabanay degmada marka een, runtii een, go'aano fiican ayaan ku soo qaadanay halkaas oo qaarkoodna noo hirgalay qaarkoodna ay noo dhiman yihiin oo rabno insha allahu tacaala sanadkan in laga miro dhaliyo oo aan iska wareysano oo waxyaabaha shirka looga wada hadli doono ay ka mid yihiin annaga ma fadhin ciddii aaminsan dowladda way fadhidaa dowladda ma fadhin madaxweynaha noogu horeeyo madaxweyne cabdicasiis har iyo habeen wuxuu hadday wasiiro yihiin hadday guddoomiyaal gobol yihiin iyo hadday degmooyin yihiinba nagula dardaarmaa dadka in adeegyada ay u baahan yihiin fadhigooda in loogu geeyo
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga ah, war waa warkii waryahayaga ibraahim mayow uu kasoo diray gobolka shabeellada hoose dhinaca kaleetana howlgal lagu soo qabtay burcad isbaaro dhigata ayaa laga fuliyey inta u dhexeyso tardho iyo xafuule oo ka tirsan gobolka hiiraan ee soomaaliya wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay howlgallo ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka hiiraan gaar ahaan ciidamada militariga soomaaliya taliska qeybta gobolka hiiraan howlgalkan ayaa lagu soo qabtay dhalinyaro la sheegay inay isbaarooyin dhigteen inta u dhexeysa tardho iyo xalfooley ee gobolka hiiraan waxaana eh, halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle iyo eh, saraakiil ciidan iyaga oo sheegay in aanay ogolaan doonin in qaybo ka mid a gobolka hiiraan isbaara la dhigto xubnaha halkaasi ka hadla waxaa ka mid ah duuqa degmada bulaburde ee gobolka hiiraan waxa uu sheegay in aanay ogolaan doonin deegaanada degmada hoostaga ah in isbaaro ay dhigtaan ee kooxo uu ku sheegay inay yihiin maafi siduu hadalka u dhigay
heetardoy qodobada lagu heshiiyey deegaankan lama rabo beri hebelaa la dilay qof xiran hadda ma jiro qof dulmi loo haastana ma jiro taliyihii ciidanka oo taagaana maanta isbaaro meel fagaaraa lagu dhigto markhaati aanu ka tihin taliyaa maqan maxaa la samayn karaa nimanyo waxa meeshan ka dhaca waxaa la rabaa hebelaa hadhood la soo weerar lama rabe qofkii la dili xitaa in la duugu waa la rabaa miidkiis meesha looga tago sidii shabaabka inuu walasaqo lagu kor xitaataa la rabaa taliyaha waa ka hadlay wuxuu yidhi hebel hebelaa yidhi canugayga duujur kuu kala maa la doono keyga waxaa laga rabaa waxaas wax sharci islaama maaha shabaabaa waxaas yidhaa laga diiday deegaanka waxaa lagu siiyey ninkii galaa jidka oo loogu yimaada asagoo jidka ku jiro hadduu isdhiibo sharcigii dowladnimada la marsiina waa la xiraa ilaa heer maxkamadaa la gaarsiina ninkii isdhiibi waayaa xabad bilaaba in la dilo oo fagaaraha la soo dhigo lagu heshiiyo lagu ballamay waa warqadaad ku qorantaa dhammaan dad deegaanada hoos yimaado inta la tiriyey inta deegaanno khawaarijta laga xureeyey ciddii fal burcadnimaa oo ammaanka ka hor imaana ka geysataa waxaa go'aan wadajira looga gaaray in la dilo waxay la mid yihiin khawaarijtii la sifeeyey la mid yihiin guddigaas oo lafdhabar u yihiin culammada ka soo jeeda deegaanadaas guddiga wuxuu go'aan ku gaaray arrintaas inuusan qabiil ku soo noqonayn ee dowladda kafaalo qaadayso wax qabiila qofkii la dilo kuma soo noqon doonto haddii jidka lagu dilo warkaan misku raacne waxaa dowladnimada muhiim haa isku raacne odayaasha tiri afar iyo toban afar iyo toban oday afar iyo toban nin waa afar iyo toban magacyadaada u yeeri afar iyo toban
dhinaca kaletana shir lagaga hadlayo amniga magaalada muqdisho iyo la dagaalanka waxyaabaa ammaanka dooriya ee maalmihii ugu dambeeyey kusoo batay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa ka qabsoomay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar xalay shirkan oo ay soo qabaan qaabisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin maamulka gobolka banaadir ka tirsan taliska ciidanka booliiska wasiirka wasaaradda diinta ee awqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana diradda lagu saaray shirkan sidii ee lagula dagaalami lahaa kooxaha ciyaal weerada iyo markaasi waxyaabaha ammaanka dooriye ee magaalada muqdisho kusoo badanaya oo mas-uuliyiinta ka qaybgala ay sheegeen in ay sabab u yihiin amni darada caasimadda muqdisho wasiirka wasaaradda diinta waqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mukhtaar ruubu abu mansuur ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay la dagaalanka maandooriyaha
baa meeshaan ka dhacay shir kalea ka horreeyey ku kalena waa ka horreeyey waxaa looga tashanayay mukhaadaraadka in wax laga qabto iyo waxaa la mida iyaguna ilmahan baasee la dhaho ciyaal weerada oo iyagana daroogadaas intay isticmaalaan ummadda dhibaateeya sida la ballan qaaday insha allahu tacaalaa culummadaba aynu noo fadwoodo inay sheegan arkaysaan waa laga hortegi doonaa biidni illaahi tacaala waa iska munkar ee nebigaa laga wariyey sal alla alay wasalam man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastadic fabilisaani fain lam yastadic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan munkar qofka arkaahu nebigu wuxuu yidhi ha dooriyo oo ha bedelo oo khayr ha ku bedelo haddaanu awoodin ee gacantiisa ha ku dooriyuu yidhi gacantana waxay dhahaan culammada dowladda ayaa awoodda oo ugu horraysa gurigaaga haddaad joogtona qoyskaaga ilmahaaga iyo gacanta waad awooddaa waad canaanan kartaa dowladdii baa joogto dowladda waalid oo kale ay u tahay ummadda ay iyadu xukunto markaa gacan bay ku qabanaysaa gacantuna waa ciidankeedii runtii insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa si dhow in ay wax noogu qabsoomaan mawduucaas haddaan la awoodin gacanta nebigu wuxuu yidhi carabka ha lagu dooriyo waa in la wacdiyo warjoog la dhaho ee taasuna inta badan culimmadaa u taagnayd oo una taagnaan doonta weligoodun u taagnaa haddii intaaba la waayo ilaahayba ma qadaree in qalbiga laga naco oo laga fogaaday ahayd laakiin waxaan samaynaynaa hadda insha allahu tacaalaa falyuqayirhu biyadihi xukuumaddii way taagan tahay fa bilisaanihi culimmadii way taagan tahay fa biqalbihi ummadda oo dhan baa nici doonto la dagaalami doonto meelaha xarumaha u ah dadka ciidanka tusi doonta ammaanko iyagana gees dhammaan waxay ka noqon doonaan dhanay ka noqon doonaan waxaan rajaynaynaa in ilaahay naga gudbiyo shartooda iyo musiibadoodaba ilaahayna dhaafiyo jazaakum allahu khayr aad baad u mahadsan tihiin ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dadkaas oo ilmahooda iyo da'yartooda
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii subaxaas ay kala socoteen raadiyaha dalsane muqdisho ciddu warka iyagu seego waxay dib kaga barbaaran karaan baraha internetka ku leenahay tan iyo kulanti dambo nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal xel